asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfa ilaha ka dhowaada warka hamiignima ee idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaan hamiignimada ankadoorka roonwaliba kumadaha shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii saddexaad gali baamgacmeedla kaweerar saldhigyaala magaalada jowhara w h o hoosaarti baaka eedan cudurka coronavirus ciidamadanka waa ulamadanka weyn ee magaalada muqdisho oo bayaanka ku saaray shirka golaha wadatashiga qaran dowladda soomaaliya oo sheegtay in kulankii ra-iisul wasaare rooble iyo cabdi xashan dhehe isu guulaha ka dhammaaday maamulka gobolka banaadir oo ku shiray dardargelinta bileedaha nagowka caasimadda ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha banaanka oo hadimay sharafeedan sameeyay safiirka shiinaha ee soomaaliya muddo heleejay dhammaadeen shirkaha muqdishoonka socod waa shir muqdishoonka socda guddoomiyaha aqalka sare iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland akhbaaraadka banaanka singhayn weliba kumadaha maraykanka oo xayiraade dhaqaali iyo mid military rugahayaha etoobiya markale hamiinfayli dhugunsidayaal waliba waa hamiignimo asnin ewd talaadanaha galahayta taariikhda waliba ee kabeeganta labaatiyo afarta bila shanaad mey sanadka labada kun iyo labaatiyi kow kahanas waliba hayno qodobada warkaan hamiignimo hayshoonka door kuronay inas diyaaree qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan hamiinfayli dhugunsidayaal shirka golaha wadatashiga qaran oo dhexeey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo weliba huusa maalintii saddexaad ee ku socda magaalada muqdisho caasimada dalka gaar ahaan taandada afisyooni cabdirashiid abuukar anteen ayaa warkan faahfaahay
ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta gudoomiyey shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo galay maalintii sii saddexaad islamarkaana ka socda magaalada muqdisho madaxda ayaa bilaabay ka doodista qodobada een turxaan bixinta u baahan ee arrimaha doorashooyinka waxaana laga sameeyey horumaro wanaagsan iyadoo ay sii socon doonto maalinta beriha falanqaynta ajendayaasha horyaalla shirka islamarkaana ay ka doodayaan madaxdaasi shirkan oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed iyo n madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi jikaare iyo qorqoor madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta sidoo kale waxaa looga hadlay qodobo badan oo horyaalay madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya n kuwaasi oo looga hadlayay arrimaha en khilaafka ugu weyn ka taagnaa ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimu
bismillahi raxmaan iraxiim maanta waxaa galay maalintii saddexaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo ay madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya ay ka qeybgalayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu shir guddoominayay maxamed xuseen rooble hadda waxaa runtii hoos loo galay oo laga wada hadlaya qodobadii doorashada la xiriiray ee la doonayay in xalka laga gaaro madaxduna si saraaxad leh ayay uga doodayaan iyadoo marba qodob maaragtay lasoo qaadayo haddaba si loo xaqiijiyo in shirku uu guulaysto ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sameeyey in uu wadahadal uu la sameeyo madaxda soomaalida ama siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo murashaxiinta ay khusayso arrimahan waxa uu maanta kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi oo maaragtay ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee quseeya la rabay heshiiskan in lagaga guulgaaro insha allah wadahadalladu waa ay sii socon doonaan sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna waxa uu la tashanayaa cid walba masaamilada siyaasadda ama qof kasta oo marka uu leeyahay inuu shirka wax ku biirin karo insha allah sida hadda muuqata qodobo badan ayaa maaragtay horumar laga gaaray oo socda oo ay madaxdu had iyo jeer ka hadlayaan waxaana la filaya ugu dambeyntii in madaxdu ay soo gebagabayso oo shirkaas ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan islamarkaana soomaalidu ay ku faraxdo waa sii socon doonaa maalinta beri ah shirka laakiin hadda waxaad moodaa in la joogo xilligii gebagabada marka la fiiriyo sidaa saraaxadda leh madaxdu ay isula soo koobayaan qodobadii iyo heshiisyada la gaarayo oo runtii ah kuwa yadidiila muujinaya
shirka oo sabtidii ka furmay teenada afisyooniya ee magaalada muqdisho una dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo gobolka banaadir ayaa looga hadlaya dhamaystirka heshiiska heshiiskii toddoba iyo tobankii sebteembar iyo in xal loo helo khilaafka ka taagan doorashada soomaaliya
ciidan mahadsanti cabdirashiid abu karanteena dhinaca kale darawalada baabuurta kawadow magaalada baydhaba ee harunta gobolka baay weliba ay kucbada hayna burburka wadooyinka qaar ee magaalada baydhaba darawalada baabuurta ee ka holgalaayeen magaalada baydhabo iyo weliba iyo cabasho weyn weliba ku muujeen burburka qaar kumid ee wadooyinka magaalada baydhabo iyo sheegeen in xilliyada roobka dhibaato badan iyo ka qaban inta badan wadooyinka ka yaala magaalada baydhabo weliba aanu eed iyo eedan burbursan manajarta waldayactir ee weliba lan sameeyay wadooyinkaasi iyadoona meelaha qaar iyo markaasi baabuurta iyo shacabka maro korna xilliyadii roobaabka iyo qubadan qaar kumida darawalada oona la kulmi waliba markaas iyo inshagana in wadooyinkan ka muhiimsan ee magaalada baydhabo iyo burbursiyin sida wadada dheer ee xiriiryaasa baydhabo iyo muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu fikirkan oo hata macnaha ii sheegadada isan sameeya haytaan boqolkii boqolkii iyada aan taageeraysana marka sida isan hata sameeya haytaan isa ku sii daron yaa kulli in rajeeya tan kaleedna ii sheegadada sida mayla raaiso maamulka insheegadada koonfur galbeed mayba ku codsadaane ini oo wadooyinka macnaha insheegada la ninsame yaa yaa ku codsada fadli wala eed eed taasi may buwaato olis weyjawma e yani insheegadada eed eeda dhabranka goba marka ini la ninsame macnaha codsada fadli
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدكم دبكو قمنا دبادي هذا ورساكو قمنا walaagii un hagadan inoo burburaan maamulka beesi noo qaade anshuura noo qaade walnama nin suubiyahay dhibkaasa kacwadaan anshuurano lama bilood kabacd anshuurana noo qaade lan wal nin suubiya unamane shala kadhiye walwalba kadhiye godko aku eregdaa suuka kale koo horkooye ana seedaasaan maha seedkama seedka mayan kubati maamulkini jidkinin suubiisu alaan maamulka magaaladiisu dawlada lata maamula lata unuba maamula walna noo kagaadaay maha aninin suubiyan jidka nadiifnayn kuweelan canshuurana noogaaday canshuurta inta lijihay dawladda hoos ini jidka nadiifnayn kuweelo ilaa maanfuulkalaymado igaas nasiibaa langabe maadaama uu shacabka ana yani maarna wadooyada wadada kulleyba dhammaan shacabweynaha argahay laakiin mana wadadan dhadwinga ka gabna waayo karkaysin badanga jara yani way argahay markan dhammaan way ka ostaane maarna mas-uuliyiinta oo wadadan maarnayda intii noo sameeyaan shacabkiyaana una maarna yani dhabkan kulley magarsan reed maan sheegana dhammaan maarna maamulka iyo mas-uuliyiinta dadkiiba maarnayda qaabilsan jidkin intii sameeyaan anu magaaga abdulaahi xaaje e jidka magaalada baydhabo way buahan jildi mar gormee lugubaas iyo inshaqad ilaa bengaga dhatiyo baatala mara gorna jidta kale waa kusii doranyin jidta suubisa fadaayan dadki dadki suubila ilaashan maamul degmo inti suubiyaan ku codsada
hanase weliba hayna qaar kumida darawalada ku holgalaayeen magaalada baydhabo weliba baabuurta ku wadaayeen oo cabasho ku muujiye burburka wadooyinka qaar ee magaalada baydhabo iyo somalilan leeyong isticmaalayeen dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya weliba ee sheegtay in kulankeen dhexeeyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha cabdi xaashi cabdulaahi sugul ka dhammaaday waa kumar kale cabdirashiid antena oo stuudiyaha kala sugan waxaa maanta kulan gaar ah ku yeeshay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi kulankan ayaa looga hadlayay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka dhex jira siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee salka ku haya doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan is-afgarad een kusoo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka soomaaliya la yeeshay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi
ciidan mahadsanti cabdirashiid culamadeenka weyn ee magaalada muqdisho ka noolan waliba yoonbagi bayaanyoh ku saarina shirka golaha wadatasheeka qaran ee dhexii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan ali ee warkaan faahfaahiye culimada soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda teendhada fasiyoni ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka culimada oo warbaahinta loo akhriyey ayaa waxaa marka hore lagu soo dhoweeyey shirka madaxda uga socda teendhada fasiyoni ee looga hadlayo dhamaystirka heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar iyo xal uhelidda khilaafka ka taagan doorashada dalka culimada soomaaliyeed ayaa sheegay in muhiim ay tahay in si degdeg ah heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka si looga fogaado wax kasta oo keeni kara kala tag iyo qalalaso dhaca uuna heshiiska fure u yahay midnimo iyo wadajir sidoo kale culimada soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyagoona alle uga baryay inuu guuleysto shirka heshiisna looga gaaro khilaaf ka hareeyey doorashooyinka dalka la doonayo inay ka dhacaan waxaa kaloo culimada madaxda dalka ay ugu baaqeen in go-aamada shirka kasoo baxa ay noqdaan kuwo ku dhisan cadaalad hufnaan iyo dheelitirnaan islamarkaasna laga fogaado nooc kasta oo loo arki kara in aysan shacabka soomaaliyeed u wanaagsanayn aayahooda iyo nabadgelyadooda ugu dambeyn culimada soomaaliyeed ayaa shacabka ugu baaqay midnimo iyo wadajir iyagoona u mahad celiyey cid kasta oo soo qabanqaabisay shirka maalintiisii saddexaad magaalada muqdisho uga socda madaxda dalka kaas oo lagu lafagurayo arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii xal looga heli lahaa khilaafaadka hareeyey doorashooyinka dalka oo aan weli wax heshiisa laga gaarin culimada soomaaliyeed ayaga oo xasuusan amarka eebbe ee na faray midnimada iyo islaaxinta islamarkaasna maanka ku haya cawaaqibta xun ee aakhiro iyo adduunba ka dhalan karta tafaraaruqa iyo heshiis la-aanta waxa ay hoosta ka xariiqayaan arrimaha soo socda kow waxa ay bogaadinayaan soona dhowaynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guulaysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda soomaaliyeed u aydo kuna faraxdo lambar labo waxa ay culimmadu xasuusinayaan madaxda siyaasadda ammaanada culus ee cirka dhulka iyo buuruhuba diideen ee rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa ilaahayow ruuxii maamula wax ka mida arrimaha ummadayda ee dhiba asagana dhib ruuxiise maamula ee u tura ilaahayow asagana u tur xadiiskaasi saxiixu muslim buu ku jiraa saddex waxay adkaynayaan culimmadu in go'aamada doorashooyinka lambar saddex waxay adkaynayaan culimmadu in go'aamada doorashooyinka lagu saleeyo qiyamka diinteenna suuban sida cadaaladda hufnaanta lagana fogeeyo dhammaan nooc kasta uu yahay dulmiga iyo musuqmaasuqa lambar afar waxay culimmadu ugu baaqayaan ummadda soomaaliyeed nimo una mahad celinayaan cid kasta oo gacan ka gaysata hirgelinta shirka wabilaahi towfiiq mahadsanidiin
ciidan waxsinta maxamed cabdiraxmaan hali eedkaasay weliban dembi faahfaaxinta maxamyara faahfaahino dheeraade waliba yoha ku bahaena bamgacameed lakaweerar uu ka fariisanyo kalahayen ciidanka amisom ee kusugan magaalada jowhar qaar kumadeed dadka deegaanku waliba yo sheegayna in qaraha kureed iyo dhegeyn rasaas xoog leh wararka qaar waliba sheegahayna in ciidanka booliskii oo gaalantiyo ka dhikan qofkii ku dambeeyay bambada lakatuuray saldhigga ciidamada amisom ee jowhar weliis rasmi ah ama war rasmi ah oo la xaqiijiyo kora khasaaraha si ku dhaladay ee majaraan markila ku reeba qaar wararka meeliyo sheegahayna in khasaare jira ammaanka magaalada jowhar ayaa hayay bilihii lahdhaafi koofayla dhinaga kale ah wasiirka arrimaha banaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya weliba ushadhimi sharafeed uusan sameeyey safiirka shiinaha ee soomaaliya weliba muddada xilhayntiisa ee ka shaqeeyay soomaaliya dhammaatay waa kuwa cabdirashiid cantena oo mar kale sii faahfaahiyo qodobkan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar ayaa maanta oo isniin ah hadimi sharafeed ugu sameeyey magaalada muqdisho mudane kinjan safiirka jamhuuriyadda shacbiga shiinaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo muduxileedkiisa shaqo uu ka dhammaaday wasiirka ayaa uga mahad celiyey safiirka shiinaha ee mudaxireedkiisa shaqo ay ka idlaatay howsha weyn ee uu ka qabtay xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah ee soomaaliya iyo shiinaha isagoona guddoonsiiyey abaalmarino xusuusa soomaaliya waxay la leedahay shiinaha xiriir soo jireen ah oo taariikhi ah iyo iskaashi istaraatiiji ah oo muddo en kala dhexeeyey labadaasi dal
sideeyo xaqii janil wareedilo kalsoonaada kora shiran dhexe ee guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland iyo had waliba ku socda eerboorka hotel kayaalah magaalada muqdisho waliyaabaha shirkalown ku hadalaha iyo waliba kumadaha sidii halloonku deeri lahaye murankan dhexeeya ee lamada garab ee siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee shirka tiohayna isafaham wiim laka dhammaaday ama lakadeeriya inta shirkale ka guda jaray shirjarayti oo markaasay lafalaay aniyo qabdan garabkus hogaamiya gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi yalahki kureed reedna landhaki abse markaasay codsi la sheegay in kukoy puntland iyo jubbaland ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble geeg sheegay in isfaham isafaham oo weliba hordhaca markaasiyo deereen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha walibana la shaacine waliyaabaha laiska afguraday kulankaasaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir marwo basme camer axmed jaketi iyo shir gudoomida kulanlan ku hadalaya dardargelinta beleeda caasimadda ee magaalada muqdisho kulankan oo husgoobroog ku haya hogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xiire axmed rooble iyo waliba ku qeyb galay gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir agaasimayaasha guud ee nadaafadda howlaha guud iyo mas-uuliyiinta shirkadaha ku shaqeeya howlaha nadaafadda shirka oo diiradda la ka saaraya sidii caasimada muqdisho beledii ee lanka shaqeey lahay islamarkaana laiska xisaabtami lahay iyo waliba laisla qaadaday in lasii dardargeliyay ku-shaqeeyowka howlaha nadaafadda caasimada ee magaalada muqdisho iyo hanagowka beleeda si lan hela beled nadiif ah iyo bulsho nadiif ah dhinaga kale isla wararka magaalada muqdishoya ka guda jirne kulanlon ku hadalaya xaqiijinta qoondada hanraabta iyo kaliyan siyaasadda boqolkiiba soddon waliba geegka laga qabaday magaalada muqdisho yodan lukudooda ee xuquuqda hanraabta cabdirashiid abuukar anteno ayaa warkan faahfaahiye
kulan lagu soo dhaweynayay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xaniifo maxamed ibraahim xaabsade islamarkaana looga hadlayay xaqiijinta qoondada haweenka boqolkiiba soddon ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka xiis xasan aadan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda mudane isxaaq xaashi jimcaale ururka haweenka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ah iyo haweenka madaxa bannaan ee u dooda xuquuqda haweenka xaniifa maxamed ibraahim xaabsade oo madasha c n ka hadashay ayaa sheegtay in qoondada haweenka boqolkiiba soddon ay tahay mid n lama taabtaan ah ayna ka codsanayaan odayaasha dhaqanka in ay arrinkaasi ay xoojiyaan
waayahay iidan mahadsantaa cabdirashiid madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha caafimaadka iyo dadka daada ee weliba kanool guud ahaan adduunka xilligan lagu talaalo lahaya xanuunka coronavirus haddii talaalka lanqaybay lahay sirsiman xilowsa diraay baaga ah in talaalka dheeraad ee markaasi lahaladire dalalka saboolka iyo tedres adandon gabriels waliba uu sheegay in dowladaha talaalyada dadka khatarta ah yaryar markaasyoonka jaraan xanuunka iyo doorshooyo ka leeyiin in dadka kale weliba nugul iyo markaasi iyo waayan waliba uu sheegay in sanaan laan iyo markaasi qaybinta talaalka iyo xumeeyasa xaaladda xanuunka safmarka ee coronavirus ee xilligan dunida ku jira doctor tedros iyo waliba saasata u sheegay in yeeto dunida markaasiya hiigsata in anka yaraan dal welba lagu talaalo boqolkiiba toban walalanka werow waa boqolkiiba toban lagu talaala dadshaya tiradaasi weliba la deersiyo soddon boqolkiiba walibana lan deeraya dhammaadka sanadkan milo warkaamignimdhugun sidaalisunkudhugunsahaytan walibgaha idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dowladda maraykanka iyo weliba ee haraadiyo hakargaayte kaalmada dhaqaale iyo weliba midaamiya markaasi jartay dowladda etoobiya sababo la xiriira ay rideen ma weliba gobol falle kudhinaya xuquuqul aadanaha ee markaasi dhiya intii isu socday dagaalka gobolka tigrey sida markaasi laga sheegay war-saxaafadeed iyo axadii hasaartii wahda arrimaha banaanka ee maraykanka weliba sidoo kale xayraad saarahayta saraakiil hore iyo weliba ahaan hadda xiliilka haya ee weliba dalalka etoobiya ama amhaarada awaa ama eriteria xaanaasyo markaasi aragta iniyo mas-uul iyo ka hayn khallaasi kudhiya gobolka hogayaha arrimaha banaanka maraykanka antonio blinken iyo weliba yuusuf bayaan usaxsaarig sheegay in tallaabadan iyo markaasi dowladda maraykanka ee qaadahayta silan waa si markaasi lahandadejiya ee halka colaada ku teegan etoobiya dhinaga kale ah waliba waa dhinacyada kaluglena waliba iyo iyana xaano markaasay tallaabo laku qaada doonayareeri xogayaha arrimaha banaanka ee maraykanka gunugunsadayaal guud ahaan waliba intaa gabagabaayan ee warkahameenamaysan kula dareertan idaacadda raadiga baydhaba cabdulaahi salaad iyo warka markaasay sayna dareersiyahay cabdirashiid abuukar antanee maxasan warka qiibiin ku qaadadi maxamed cali nuus shuuriya warka xasaari xasan jookarna farsameeyey ammaan allah